deegaankan oo lagu magacaabo buul madiine ee u dhow degmada afgooye ee wilaayad islaamiga shabeellada hoose ayaa waxaa shalay galabkii ka dhacay xad ka mid a xuduuda allah kuwaas oo lagu fuliyey laba qof xadkan oo ah xadusina islamarkaana lagu fuliyey deegaanka buul madiine ayaa waxaa soo xaadiray bulshada ku nool deegaankan iyo deegaanada u dhow xadkan ayaa lagu fuliyey wiil iyo gabar kuwaas oo ku kacay fal zino ah gabadha oo maxkamadda dacwo keensatay ayaa waxa ay sheegtay in wiilka uu xiriir ka dhexeeyey geystay gurigiisa si qasabna ku xoogay hase yeeshee waxa uu isna sheegay in ay raalli isku hayaan uuna dhaartay halka gabadha oo markhaati la weydiiyey in ay weysay wax u marag furaa mid ka mid ah qudaada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa fagaaraha ka aqriyay xukunka kasoo baxay maxkamadda iyadoona midkiiba lagu dhuftay boqol jeedal maadaama aysan wax guur ah soo marin intaa kadib maxkamadda markhaati ayay dirtay si ayso inuu shirxiray uuna garaacay qasabna ugu galmooday waxayna ku jawaabtay markhaati mahayo kadib maxkamadda dhaar ayay u bandhigtay uu ku dhaaranayo inuusan qasbin oo raalli ku wada ahaayeen isugalmooshaha ay isu galmoodeen wuuna dhaartay intaa kadib maxkamadda waxay weydiisay labadooda inay horay guur u soo mareen waxayna ku jawaabeen ma aanan soo marin guur intaa kadib maxkamadda marka ay dhegaysatay dacwadii gabadha iyo jawaabtii wiilka ay ahayd mid iraal ah iyo inkarmaad isugu jira iyo dhaartii uu dhaartay mutacalimiga ayaa waxay xukuntay sidaastan kow maxkamaddan waxay ku xukuntay boqol karbaash xaq oo min xuduudillahi xabduzina eh labo in la musaafiriyo laguna musaafiriyo meeshii uu zanada ku sameeyey muddo hal sano ah saddex maxkamadda waxay ku xukuntay boqol karbaash xaq min xuduudillahi xabduzina ah kadibna waalidkeeda lagu wareejiyo xukunkaas wuxuu ku sugnaaday giraar iyo inkaramaad iyo dhaar waxaana loo uskoday adiladatan almaraaji qowluhu tacaala azzaaniyatu wazzaani fajriduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda walaa ta'khudukum bihimaa ra'fatun fii diin illah in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir walyashhad alaabahumaa daa'ifatu min almu'miniin faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam khuduu anii khuduu anii khuduu anii قد جعل الله لهن سبيل البكر بالبكر الجلد 100 ونفي السنه الى اخر حديث wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa marar badan sidan oo kale xukun xadudzinno u fulisay dad lagu eedeeyey inay ku kaceen fal zinno ah